bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuhu waa laba iyo labaatanka bisha saddexaad sannadka labaatan lix iyo toban ku soo dhowaada wararka ugu muhiimsan raadiyo muqdisho aroornimada saaka ah shirka baarlamaanada adduunka ayaa maalintii saddexaad waxa uu ka soconayaa dalka sambiya waxaana ka qaybgelaya xubno ka socda baarlamaanka dawladda soomaaliya maxaabiistii ciidanka puntland ay ku qabteen dagaalkii ay al-shabaab kula galeen tugga suuj ee gobolka nugaal ayaa lagu wareejiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka puntland guddoomiyaha maamulka baarlamaanka koonfur galbeed mudane cabduqaadir shariif shiiquna ayaa waxa uu raadiyo muqdisho u sheegay in baarlamaanka koonfur galbeed ay dedejinayaan xeerka cadaaladda ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-k ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
iminkana warkii oo faahfaahsan shirka baarlamaanada adduunka oo maalintii saddexaad ka soconaya dalka sambiya ayaa waxaa ka qayb gelaya xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dhalxa oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka ee ku sugan dalka sambiya ayaa aroornimadii saakay waxa uu raadiyo muqdisho u sheegay shirkaasi waxyaabaha uu ku saabsan yahay iyo saddexdii cisho ee halkaasi la fadhiyey waxyaabihii la iskula soo qaaday shirkii loosaaka ee u socday baarlamaanada adduunka ee dalka zambiya wuxuu galay maalintiisii saddexaad horena oo wuxuu ahaa mid adandayaashiisu ee looga wada hadlayey dhammaan adduunka dhibaatooyinka ka taagan oo runtii looga fadhiyo sidii wax looga qaban lahaa islamarkaana haddii dhinaca siyaasadda ay tahay iyo haddii amniga ay tahay iyo haddii dhaqaalaha iyo haddii bulshada ay tahay intaba aad looga furay oo ayna ka soo qeyb galeen runtii usuud aanan ka yarayn maaragtay laba kun ku dhawaad oo qaaradaha shanta dhan ka wada socda waxaana aada runtii loogu deeraaday dhibaatooyinka hadda ee dhalinyarada marka dhinac loo fiiriyo adduunka ka taagan oo iyaga inta badi waxa ka dhacaya ee iyaga
golaha sharci dejinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid mar kastaba ka muuqda kaalimaha beesha caalamka ee baarlamaanadu horay waxa ay waddamada carabta magaalada qaahira ay uga qayb galeen kulamo la xidhiidha baarlamaanada jaamacadda carabta iyadoo kulankii ugu dambeeyeyna uu ka dhacay dalkaasi kuweyt guddiga xuduudaha iyo federaalka ee magaala guddiga xuduudaha iyo federaalka ayaa waxa ay magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug kula kulmayaan qaybaha kala duwan ee bulshada taas oo la xidhiirta nidaamka guud ee xuduudaha warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya yuushac cabdulaahi cumar guddiga xuduudaha iyo federaaleynta dalka ayaa magaalada cadaada ka wada kulamo wadatashi ah oo ay la yeelanayaan maamulka galmudug kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay wadatashi howlaha horyaala guddiga wasiirka dastuurka maamulka galmudug cismaan maxamed cali ayaa u sheegay raadiyo muqdisho in kulamadan ay muhiim u yihiin qaranka isagoona ku bogaadiyo guddiga sida hufan ay howlahooda u gudanayaan
aragtideena guudna de waxa weeye in uu guddiga xuduuduhu inuu noqdo guddi oo transparency ah oo dadka soomaaliyed cadaalad fala arrinta xuduudaha marka laga hadlaayana dabcan berri baan aada loo doogi doonaa laakiin aniga kulle aragtida aan qabaa waxay tahay in xuduudaha xuduudeynta guddigaas uu samayn doonaa inay noqoto mid danta qaranka soomaaliya dadka turjumaysa inuu noqdo waxaan ku dhisnayn mataqaanaa waxaa la dhaho federalism kalaam federalism ama mataqaanaa federal qabiil ku dhisan oo laysku raaraadinayo beelo kale beelo kala gedisan degan inay xuduudda noqon lahayd xuduudduna noqoto mid qaadhismeedka soomaaliya la jaan qaadi karta oo deegaan walba iyo gobolladii siay u salaysnaayeen mid la xiriirto degmooyinkuna sida ay ahaan jireen si qaab ah ee gobolladuna sida ay ahaan jireen qaab ah soomaaliyana cuntami karta oo aanu soomaaliya kala qoqobaynin in brisbalku sidaas noqdo wuu kolle ana fikraddaan qaba shirkani maxaad rajaynaysaan in gebagabadiisa ay ka soo baxaan galmudug ahaan waxaan ku faanay gabagabada shirka waxaan ka rajaynaynaa dadka fikradooda in lasoo gudbiyo fikradaha marka lasoo gudbiyo oo dadku ay fikradaha ay ka qabaan barnaamijkan la arko fikradahaas in la ururiyo la tixgeliyo qolada fikradooda in la tixgeliyo dadka soomaaliyeed markii laga soo ururiyo fikradahana dowladii laysku raaco oo soomaaliya wada cuntami kara guud ahaan in laga soo saaro ayaan ka rajaynaynaa shirka macnaha barnaamijkaas guddiga ama xog ururiskaas guddiga xuduudaha ay ay wadaan dabcan dadka waa ay kala fikra duwan yihiin sidee bay kula tahay in hal meel fikradahani la isugu keeni karo oo wax danta qaranka iyo danta guud u gaara sidee ayaa lagu soo saari karaa ayaad isleeda
wala horta waa arrintaa weeye soomaalida oo dhan hal fikir ma wada noqonayso adduunkana kama jirtaba meel oo maaragtay in dadka dhan isku fikir noqdaan laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeye dadka aqlabiyadiisa fikirkooda ayaa ayaa la qiimeynayaa laba waxaa la fiirinayaa fikrada la aruuriyey kuwo ku dhisan maaragtay soomaalinimo iyo qarannimo fikradaha ku dhisana kolley la qaadan doonaa la ururin doonaa midaas ayaan rajaynaynaa laakiin macnaheedu maaha dhammaan qof kasta ahasho fikirkeeda in maaragtay siqaas loo tixgelinayo waxa weeye fikirka dowladnimada ku dhisan iyo qarannimada oo soomaalida ka yimaada guud ahaan waana rajaynaysaa inay u badan doonto taa in la qaataan qabaa waxaan mar walbaba soo jeedinayaa maantana ka jeediyey barnaamijkii maanta aan mid xiraynay annaga waxaa la sameyn la sameynayo inay wax soomaaliyaed ahaadaan annaga inaan ka gudubno barnaamijyada kusa ku dhisan waxa la yidhaahdo hay-adaha internetka barnaamijkaas soo sameeyey fanka iyagaa bixinaya qaabkay wax u rabaana loo sameeyo aniguma arko internetka sida waxaa la rabaa caawintooda keliya inay ku ekaato dadka soomaaliya hadday u talagaleen dhaqaalahaas inay koontaroolaan in sax saxa loo maamulayo in kale weliba ayaga noo maamulaa noo qoondoo ama loo baamulo waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida lagu aamino dhaqaalaha xataa ee lagu qabanayo iyo shaqada la qabanayo inay igu qabsadaan laakiin si badan oo transparency in loo koontaroolo hadda waxaa muuqata dadka soomaalida la ihaanaysanayo oo inta toban kuna doolar lasoo diro tobankaas ku nafta looga qaadayo oo laleeyahay laguma aaminsana warqada gudaheedaha laga keeno ninka ajinabiga gaalkaa lagu celiyo waxyaasaasoo kale ah meesha soomaaliya ay ka dhaabacdana halkaas waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka ah
kulamadan ayaa waxay qayb ka yihiin kulamo guddiga xuduudaha uu la yeelanayay maamul goboleedyada dalka iyo bulshada rayidka
maxaabiistii ciidanka puntland ay ku qabteen dagaalkii ay al-shabaab kula galeen tugga loo yaqaano suuj ee gobolka nugaal ayaa waxaa lagu soo warramayaa in kooxahaas maleeshiyaadka ah lagu wareejiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka puntland saraakiisha ciidanka puntland ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkii togka suuj ay kol hore soo gebagabeeyeen islamarkaasna ay halkaasi ku dileen in ka badan toddobaatan kooxda argagixisada ka tirsan genaraal muxiidiin cusmaan oo ka mid ah saraakiisha ciidanka maamul goboleedka puntland ayaa sidaasi waxa uu u sheegay warbaahinta
muxiidiin axmed muuse oo ah jenaraal ka tirsan ciidamada puntland ayaa warbaahinta u sheegay in alxamdulilaahi rabbilcaalamiin howlgalkaasi waa soo gabagaboobay cadowga lixdan iyo shan inta hadda la tiriyey iyo lix hore oo suud ku dhimatay ayaa ka dhintay dhaawaca iyo inta la hayo maca dhaawacna soddon iyo kow weeye soddon iyo kow nolol lagu hayo oo dhowr nin oo dhaawaca ku jirto alxamdulilah annaga khasaarahayaga saddex askari baa naga dhintay ilaahay haw naxariisto saddex kalena way naga dhaawacanta dhibaato kale howlgalkiina waa soo gebagaboobay insha allahu meelihii kale oo hadda puntland ay kii kalena xaggaasna waa gebagabo meel alla meeshii wax laga sheego iyo meeshii baana hadda loo howlgelayaa
ciidanka maamul goboleedka puntland ayaa waxaa muuqata inay si weyn uga guulaysteen kooxda argagixisada ah oo maalmihii lasoo dhaafayba isku dayayey in ay arrimo nabadgelye darre ay ka abuuraan deegaano ka tirsan maamul goboleedka puntland ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxa ay sheegeen in saddex iyo toban ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dileen deegaano u dhexeeya xuduudda soomaaliya iyo deegaano kale warbixintaasi waxaa inoo haya cabdishakuur oo stuudiyaha ila fadhiya saraakiisha milatariga kenya waxa ay sheegeen in howlgal ay ka sameeyeen deegaanaha deegaanada dhaca xuduudda kenya iyo soomaaliya gaar ahaan gobolka jubbada hoose ay ku dileen saddex iyo toban ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab waxaa kaloo saraakiisha kenya ay sheegeen inay ku qabteen ilaa siddeed qori oo loo yaqaano aki fortzeven iyo sidoo kale laba qori oo loo yaqaano b k m saraakiisha milatariga afhayeenkooda david obonya ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana ay ku qabteen saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxa uu sheegay in howlgalka ay ka sameeyeen deegaana ku dhow dhow deegaanka raskamboni ee gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay in afar iyo labaatankii saac ama afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay howlgalkii ciidanka amisom ee kenya ka socda ay ka sameeyeen gobolka jubbada hoose ay ku dileen soddon iyo afar ka tirsan argagixisada al-shabaab howlgalkuna uu yahay mid soconaya laguna bartilmaameysanayo maleeshiyada al-shabaab iyo deegaanada ay kaga dhuumaaleysanayaan gobolka jubbada hoose saraakiishu waxay sheegeen in horumarada la taabanka karo ee ay ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan argagixisada al-shabaab ay qayb ka yihiin sidoo kale duqaymo oo ay ka geysanayaan deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan hogaamiyaasha argagixisada al-shabaab david obonya ayaa sheegay in milatariga kenya ee qaybta ka ah howlgalka amisom howlgalkan ay ka wadaan gobolka jubbada hoose uu yahay mid bartilmaameed leh islamarkaana la doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan ee gobolka jubbada hoose howlgalka waxaa qayb ka ah howlgal kale oo laga sameeyey deegaano hoos taga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose howlgalkaas oo lagu dilay in ka badan lix iyo toban ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab sida ay baahisay warbaahinta kenya oo soo xiganaysa afhayeenka milatariga kenya david obonya
aad baad u mahadsantaha cabdishakuur halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu gudagelayaa ka doodista xeerka cadaaladda ee maamulkaasi guddoomiyaha baarlamanka maamulka koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif shiikhuna ayaa raadiyo muqdisho u sheegay in baarlamanka koonfur galbeed ay dejinayaan xeerka cadaaladda waxaa kale oo uu sheegay in baarlamanku uu mar kastaba u taagan yahay ilaalinta sharciyada maamulka koonfur galbeed uu ku dhaqmayo
xeerkaas waxa waaye sida aad la socoto waxa waaye ilaa ay hadeertaan waxa waaye hay-adihii maamulka waxa weye waa xukuumaddii iyo golihii baarlamaanku labada waa dhisan yihiin waana ay hawl galeen marka hay-addii saddexaad ee maamulka oo ahayd ee garsoorka ayaa ayaa dhiman in la abuuro marka hadda garsoor la-aanna waxa weeye waa ummaddu waxa waxay u oomayihin u baahan yihiin marka waa in garsoor inay helaan marka hay-addii arrintaa qaaskuba hay-adda shaqada leh hay-adda garsoorka ayaa proposalkii xeerkii lagu aasaafi lahaa ay xukuumaddu soo gudbisay marka horena wuxuu ka yimid xeerkaasi soo diyaariyey wasaaradda cadaaladda maamulka xukuumadduna waa ansaxisay marka maanta ayaa baarlamanka aan u qaybinay nuqullo ka mida xeerkaas wasaaraddu soo ay soo gudbisay insha allahu tacala waxaanu rajeynaynaa maalinka khamiistaana wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed shaxasan faqih marka inuu hor yimaado baarlamaanka marka insha allah oo markaa laga doodo xeerkaas sidaana markaa lagu ansixiyo iyo haddii marka waan arki doonaa haddii loo baahdo marka in wax bedel lagu sameeyo dib loo celiyo laakiin insha allah waa khamiista ayaa arrintaas hawshaas aan guda gelaynaa
mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya maamul goboleedkaasi ayaa waxa uu yahay kuwo dhowaan la caleemo saaray islamarkaasna waxa ay iminka ku guda jiraan dhammaystirka howlaha baarlamaan iyo sidii ay wax ula qaban lahaayeen xukuumadda koonfur galbeed gaar ahaan golaha wasiirada wararka dibaddana waxaa dhegaystayaal ugu waaweyn rag hubaysan ayaa waxa ay weerareen hotel xarun u ah howlgalka tababarka ciidamada midooda yurub ee caasimadda maali ee bamako wasiirka amniga ee dalka maali ayaa waxa uu sheegay in mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday la dilay kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen ilaalada hoteelkaasi islamarkaasna gacanta lagu dhigay laba qof oo laga shakisan yahay midowda yurub ayaa warbixin uu ku daabacay boggiisa twitterka waxa uu ku sheegay in aysan jirin cid ka tirsan shaqaalaha midooda yurub oo weerarkaasi ku dhaawacmay ciidamada ayaa isku gadaamay goobta uu weerarku ka dhacay waxaana waddooyinka roonda ku marayay baabuurta ciidamada milatariga ay leeyihiin hotel radson blue oo halkaasi ka aag dhow ayaa bishii nofembar ee sannadkii hore waxaa weeraray dagaalyahanno xiriir la leh alqaacida kooxaha islaamiga ah ayaa waxa ay sidoo kale weerareen hoteello ku yaala burkina faso iyo ivory cost midowda yurub ayaa dalka maali geeyey ku dhowaad lix boqol oo askari oo tababar siinaya ciidamada dalkaasi ku sugan warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa idiin soo saaray cabdishakuur waxaana idiin akhrinayey halkana idinkala socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye cid allaale ciddii uu warkeenna seego waxa ay dib uga daalacan kartaa raadiyo muqdishow dot net oo ah bogga aanu leenahay waxaa warka saakan inoo farsamaynayay fahad cabdigaas inta aan dib dambe u kulmayno nabadgeliyo